إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid a diyaarad qaaday meydadka iyo dhaawacyada ciidamada shisheeyaha iyo kuwa dowladda federaalka ee ku waxyeeloobay duqayntii jannaale ayaa ku soo degatay magaaladaas faahfaahin dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha ka dhashay qarax maalintii shalay intaa u dhexaysa jannaale iyo buufow lowla egtay ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka dowladda maraykanka ayaa shaaca ka qaaday inay joojinayso dhaqaalihii ay siin jirtay xukuumadda taagta daran ee kaabul xilli maraykanku uu bilaabay in ciidamadiisa uu kala soo baxo afghanistaan saraakiil ka tirsan militariga masar ayaa u dhintay cudurka koronafirus iyadoo ay sii kordhayaan dadka u dhimanaya cudurkaas dowladda federaalka ayaa iyada u hoggaansamaysa awaamiirta dowladda itoobiya waxay shaaca ka qaaday inay dhexdhexaad ka tahay khilaafka salka ku haya webiga anniil ee u dhexeeya dowladaha masar iyo itoobiya wasiirka arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa booqasho aan horay loo sii shaacin ku tegey waddanka afghanistaan halkaas oo uu kula soo kulmay madaxda xukuumadda kaabul jufooyin ka tirsan qabiilka abgaal ayaa heshiiska gaaray colaad iyo madmadow u dhexeeyey iyadoona munaasabad heshiiskaas lagu saxiixayey ay ka dhacday wilaayada islaamiga ee shabeellaha dhexe warkeena waxaad sidoo kale ku maqli doontaan xubinta ganacsiga قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
waa sagaal iyo labaatanka rajab sannadka kun afar boqol afartan iyo kowda hijiriyada warkii oo dhan diyaarad qaaday meydadka iyo dhaawacyada ciidamada shisheeyaha iyo kuwa dowladda federaalka ee ku waxyeelobay duqayntii jannaale ayaa ku soo degatay magaaladaas warkaas iyo war kale oo la xidhiidha faahfaahin dheeraad ah oo laga helayo khasaaraha ka dhashay qarax maalintii shalay intaa u dhexaysa jannaale iyo buufow lagula egtay ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka waxaa inoo faahfaahinaya wariyaheena maxamed muudey abuu muslim guutooyinka madaaficda ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa duqaymo xoogan ku garaacay saldhigyada ciidamada shisheeyaha iyo kuwa dowladda federaalka ay ku leeyihiin degmada janaale ee gobolka shabeellada hoose ugu yaraan afartan madfac ayaa la sheegay in ay ku hoobteen saldhigyada ciidamada shisheeyaha iyo kuwa dowladda federaalka ay ka samaysteen magaalada jannaale waxaana duqayntu ay isku dhexya baahsan ku keentay ciidanka huwanta ah goobjoogayaal ayaa soo sheegay in ay arkayeen ciidamada shisheeyaha oo ka firxanaya saldhigyadooda iyaga oo qaarkood ka soo cararay qalabkooda dagaalka halka ciidamada dowladda federaalka la arkayay iyaga oo cararaya islamarkaana walbahaarsan khasaare dhimasho iyo dhaawac leh ayaa lagu soo waramayaa in duqayntani xoogan ee dhacday gelinkii dambe ee shalay ayaa geysatay waxaase la ogeyn jirada rasmiga ah diyaarad nooca helikobtarka ah ayaa maanta ku soo degtay jannaale taas oo la sheegay in ay qaaday meydadka iyo dhaawacyada ciidamada shisheeyaha iyo kuwa dowladda federaalka ee ku waxyeeloobay duqayntii shalay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku gara ceen saldhigyada ciidamada shisheeyaha iyo kuwa dowladda federaalka ee janaale dhanka kale faahfaahin ayaa laga helayaa qarax maalintii shalay duleedka janaale lagula eegtay ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka ciidamadan oo saarnaa gaari nooca xamuulka ah ayaa ka baxay jannaale waxaana la qarxiyey iyaga oo ku sii jeeda deegaanka buufow gebi ahaanba gaariga ayaa burburay waxaana dhimasho iyo dhaawac noqday dhammaan ciidankii saarnaa jirada dhimashadan ah waxaa lagu sheegay toddoba askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka dowladda maraykanka ayaa shaaca ka qaaday inay joojinayso dhaqaalihii ay siin jirtay xukuumadda taagta daran ee kaabul xilli maraykanku uu bilaabay in ciidamadiisa kala soo baxo afghanistaan warkaas iyo war kale oo la xidhiidha wasiirka arrimaha dibadda ee maraykanka mike bombi oo booqasho qarsoodiyaha ku tegay waddanka afghanistaan waxaa warkan ku eegaya haashim cabdinaasir wasiirka arrimaha dibadda ee maraykanka mark bombeyo oo booqasho qarsoodi ah ku tegay waddanka afghanistan ayaa ku soo guuldaraystay kulamo waanwaan ah oo uu ka dhex waday labada madaxweyne ee xukuumadda kaabul kuwaas oo mid waliba uu sheeganayo inuu isagu madaxweyne yahay mark bombeyo ayaa kulamo goonigooni ah wuxuu la yeeshay ashraf khani madaxweynaha xukuumadda kaabul iyo cabdulla cabdulle oo isaguna sheeganaya inuu yahay madaxweynaha xukuumadda kaabul wuxuuna ku guuldaraystay bombeyo inuu labada madaxweyne heshiisiiyo wasiirka arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa sheegay inuu ku guuldaraystay in labada nin oo ku qanciyo inay dhisaan xukuumad midnimo islamarkaana mid waliba uu sheeganayo inuu madaxweyne yahay safarka mark bombeyo ee afghanistan oo lagu tilmaamay inuu yahay mid rajabeel ah ayaa dowladda maraykanka waxay shaaca ka qaaday inay lacag dhan hal bilyan oo dollar ay ka jari doonto xukuumadda kaabul sanadkan socda ee laba kun iyo labaatanka wuxuu wasiirku sheegay in lacagtaas in ka badan laga jari doono xukuumadda kaabul sanadka soo socda ee laba kun labaatan iyo kowda haddii aanay heshiis gaarin labada madaxweyne ee isku haysta hogaaminta xukuumadda kaabul ishaysiga xukuumadda kaabul waxay ku soo aadaysaa iyadoo maraykan ku bilaabay inuu isaga baxo waddanka afghanistan oo uu duulaan militari ku qaaday sagaal iyo toban sano ka hor waxaana in ka badan boqolkiiba toddobaatan waddanka afghanistan maamulo imaarada islaamiga ah ee uu hogaamiyo mowlaawi hibatullah saraakiil ka tirsan militariga masar ayaa u dhintay cudurka koronafirus iyadoo ay sii kordhayaan dadka u dhimanaya cudurkaas warbixin warkan la xidhiirta maxamed ciise ayaa soo gudbinaya cudurka koronavirus ayaa waxaa muuqanaysa inuu aad u saameynayo ciidamada milatariga masar ee uu hogaamiyo cabdilfataax asiisi ee afgembi kula wareegay talada waddanka masar war rasmi ah oo ka soo baxay xukuumadda siisi oo hogaamiyo ayaa lagu sheegay in jenaraal khaalid shaltuud uu shalay u geeriyooday koronafirus jenaraalka ayuu cudurka asiibay kadibna waxaa la dhigay isbitaalka magaalada alqaahira halkaas oo uu mar dambe ku dhintay taamir al-rufaaci oo ah afyeenka ciidamada milatariga masar ayaa warbaahinta u xaqiijiyey in jenaraal khaalid uu ka mid ahaa saraakiil ciidan oo waddanka ka waday howlgal wacyigelin ah oo ka dhan ah koronafirus jenaraalka dhintay ayaa ka mid ahaa saraakiishii ciidamada ee sida aadka ah ugu qayb qaatay inqilaabkii uu al-siisi talada kula wareegay sannaddii labada kun saddex iyo tobankii waxaana siisi oo ah hogaamiyaha dowladda masar uu shaaca ka qaaday in shalay oo keliya dalka masar uu koronafirus ku dilay laba ruux islamarkaana ay la jiifaan dad gaaraya laba boqol afar iyo sagaashan ruux wasaaradda caafimaadka masar waxay sheegtay in dadka u dhintay koronafirus ay gaarayaan toban qof maantana waxaa mar kale lagu dhawaaqay in sarkaal ka tirsan ciidamada milatariga masar uu u geeriyooday cudurka koronafirus si guud koronafirus ayaa kusii fidaya caalamka waxaana dowladaha sheegan jiray awoodda ay hadda u taagla yihiin la tacaamulka cudurkan iyo xakamayntiisa iyadoona magaalooyinka ugu saxmadda badnaa caalamka ay noqdeen kuwa haawanaya oo la moodo goob lama degaan ah dadka uu korona ku dilay waddanka maraykanka waxay gaarayaan shan boqol toddobaatan iyo saddex ruux halka uu dadka si guud u sooritayna ay tiradoodu gaaraysa afar kun marka laga hadlayo maraykanka talyaaniga oo hadda kaalinta koowaad kaga jira waddamada ugu badan ee ay dadku ku dhinteen ayaa tirada dhimashada waxay maraysaa
dowladda federaalka ayaa iyadu u hoggaansamaysa awaamiirta dowladda itoobiya waxay shaaca ka qaaday inay dhexdhexaad ka tahay khilaafka salka ku haya webiga aniil ee u dhexeeya dowladaha masar iyo itoobiya war-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda dowladda federaalka ayaa lagu sheegay in dowladda federaalka ay dhexdhexaad ka tahay khilaafka salka ku haya qaybsiga biyaha webiga aniil ee u dhexeeya masar suudaan iyo itoobiya dowladda farmaajo waxay sheegtay in kaalin dhexdhexaad ay ka qaadanayso khilaafka ku saabsan biyo-xireenka annahda ee itoobiya ay ka dhisaysa halka uu ka soo bilowda webiga aniil arrinkaas oo halis weyn ku ah shucuubta ku dhaqan waddamada muslimiinta ee masar iyo suudaan mowqifkan dowladda federaalka ee ka qaadatay arrintan masiiriga ah ayaa yimid kadib socdaal oo xasan cali khayre ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka isbuucii lasoo dhaafay ku tegay magaalada adis ababa ee caasimada itoobiya iyadoona la rumaysan yahay in itoobiya ay amar ku siisay hoggaanka dowladda federaalka inay beddelaan mowqifkii ay horey ugu taageereen masar aqoon-yahanada iyo siyaasiyiinta ayaa sheegaya in dowladda xabashida itoobiya ay tahay midda sida rasmiga gacanta ugu haysa go'aanada ay qaadanayaan madaxda ugu sarraysa ee dowladda federaalka ee kale ah farmaajo iyo xasan cali khayre waxaana dalka soomaaliya ku sugan kumanaan askari oo xabashi itoobiyaan ah kuwaas oo qaybka duulaanka ay shisheeyuhu ku soo qaadeen dalkan muslimka ee soomaaliyeed halka warkaas aad kala socotaan waa idaacadda islaamiga alfurqaan jufooyin ka tirsan beelweynta abgaal ayaa heshiis taariikhiya ku saxiixday qaybo ka mid a gobolka shabeellaha dhexe iyadoona munaasabad lagu saxiixayay heshiiskaas ay ka dhacday gobolkaas warbixinta warkaas waxaa soo gudbinaya cabdulaahi yaasiin jaamac soomaali munaasabad ka dhacday gobolka shabeellaha dhexe ayaa looga dhawaaqay heshiis ay wada gaareen celi cumar buraale muuse iyo cabdalla caroone oo ka wada tirsan beesha abgaal waxyaabaha lagu heshiiyey waxaa ka mid ahaa in la isu celiyo hanti horey loo kala qaaday iyo dhiigga dad la kala dilay odayaasha saddexda dhinac iyo saraakiil ka tirsan xarakada shabaab ulmujaahidiin iyo indheergarad kale ayaa munaasabadda ka qayb galay waxaana odayaasha beeluhu ay ballan qaadeen in ay arrintaasi fulinteeda u istaagayaan waad ogtihiin dadka toban milyanaa laga qaadan jiraa saa shan waxaa laga dhigi jiray xil shanna megaa laga dhigi jiray ilaahay kitaabka ilaahay inaan ku dhaqanana waafajiyey ilaahay hanoo barakeeyo hana noo badiyo waxaa la rabaa marka beelahan meesha hadda la iskugu keenay wilaayada islaamiga ee shaqada haysoo gaalada la diriraysa inayna ku mashquulin gudahooda wax ku saabsan oo ayagu garab taagmaan markii laga rabay inay ayagu ay gacan siiyaan kitaabka ilaahay koryeelkiisa in uyuka lagu mashquulo waa dhibaato waxaan u dardaarmaa marka anoo naftiida ka bilaabaya inaan kitaabka ilaahay koryeelno lacagtaan hantidan oo hadda meeshan dadkan magiisa lagu bixinayo waxaa la samayn jira igaarkii hebel igaarkii hebel la tuur markaasaa waxaa la samayn jira markii shan iyo shan la iska dilo ay odayaalku soo bixi jireen markii intuu shantiisa uu ka migtana shibu u aali jira odagoo kaloo beesha ka nimadoonka ah hadda waxaa waaye hal hel la tuur male halba hortiisa u dhiib waayo adiga xoolahaaga iyo naftaada lee waayo khayr allaha waafajiyo nuunkani kitaabka ilaahay kuwa ku dhaqma allaha naga dhigo wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أما بعد ما هد وحا إسقال الله سبحانه وتعالى كون كان نغو أبوري أنكو مسلمين نغو نبرباري ما هد وحا إسقال الله هاس أنكو مسلمة نأبوري أنكو مسلمة وحان رجينينا إن شاء الله إنان كرد منه waxawaaye waxaan mahad u celinaynaa mahad baldhaaran u celinaynaa walaayada islaamiga gobolka shabeellada dhexe oo juhdi baldhaaran u gashay dadkan muslimiinta oo dhibku kala gaaray inay xaqooda xaqa ay u kala bixiso waxawaaye maanta halkan waxaa ku sugan beesha cabdalla caroone beesha buraale muuse beesha celi cumar intaasoo dhib kala gaaray xaqi ay isku lahaayeen loo kala cayimay kitaabka ilaahay loogu kala baxshay qof kastaba oo saddexda beeloodu aan tiriyey ay ku qanacsan yihiin ilaaha ma haddaas iska leh ma hadda ilaahay wax la soo koobi kara ma ah waxaa waaye wain tacuduu nicmatallahi laa tuxsuhaa ilaahay yidhi sheekh axmed maruu ka masafaysana wuxuu yidhi tirsami mee nicmo eebbatiisaah tuxsuuhaa laada horuuga taallaa tira u diida minaad taqaaniinuu marka marka tirsami mayso nicmo ibatiisa ma soo koobi karno sheekh yuusuf sheekh ciise kobaku tukaday oo ah waaliga gobolka shabeellaha dhexe ayaa ka mid ahaa dadkii munaasabadda ka hadlay xoolaha la bixiyey iyo xaajada la galay waxaa loogu talagalay xaqdi dimaa'u lmuslimiin dadka muslimiinta dhiiggooda in lagu nabadgelsho oo usan baadanaa loogu talagalee wax cayaara ma ah waa inay suuro gasho say ku suuragele ninka ragga ahu gartiisa waa ku cayilaahe ninkii guri haysta oo beer haysta oo dhulka dadka dhulaad ku dirateen wax kaloo ka dhexeeya abgaal lama arko dhulkii waa in layska dhiibo lagu diriray niwalba dhulka uu hayo lagula diriray hayska dhiibo waa nabad nimanka jidka xirtay ee heer habel mari maayaan oo xamar aadi maayaan iyo cunaqabatayn ku soo roga qabaa'iladana waa inay jidka furaan waa soddon maalmood gudahood waxaan rabnaa celi cumar waxaa amar ah oo walaayadu ay ku amraysaa ama tignika iyo xubka ay haystaan ha ku meel marsiiyo ama xaajada ayliin ha ku meel marsiiyo cabdalla caroone oon ka wareegayn waddadaas oo afghanistan ka mid ah oo xamar u socdaan ka rabnaa soddon maalmoodaana u muddaa xaysow may maqlaa soddon beriyaa u muddaa ama tignika qaado ama xaaja celi qaado inta waxaan rabaa dad go'doonsan ma aqbalayno waa inaad waddada furtiin cabdalla caroone waxaan ka rabnaa goofaha iyo dhulka lagu diriray waxna waa bannaan yihiin waxna dadaa laga sheegay in la banneeyo wixii la galay wixii bannaana la ogolaado in dad kale hay soo dega si nabad ah lagana difaaco ninkii saa'il ahoo yimaada sideedaba waltakun minkum ummatun yadcuuna ila alkhayr war ilaahay ma ka amar qaadatin cabdalla caroone ilaahay wuxuu leeyahay cabdalla caroone waltakun minkum waa in laydinka helo oy idinka mid noqoto ummatun dad yadcuuna ila alkhayr wanaagga dadka ugu yeera wayamuruuna bilmacruufi macruufka dadka fara wayanhawna can almunkar wa ulaa'ika kuwa laga helo iyo kuwa kuwaas ah oo shaqadaas qabta hum ayaga unba almuflixuuna kuwa liibaana liibaan ma rabtiin liibaan soo ma rabtiin adduunya aakhira sog liibaan ma rabtiin munkarkana iska reeba macruufkana fara dadka wanaagga wadana qoryaha ha loo dhiibo dadka wanaagga wada qoryaha baakaamyadoo jiiska iyo ay meel la fadhaan saandheere iyo ay la- qoryahan lala fadho yaa lala sugaa qoryahan munkarka ha lagu reebo macruufkana lagu farabo celina ha lagu dejiyo beriis cerkaa roob dhalaaya wadankaa nabad naqaaya abgaalnimadiiyo walaalnimadii idinka dhexaysa soo noolaahaysa derisnimadiiyaa noolaahaysa afalaa yatuubuuna ila allah war ilahay u noqomaysiino war ilahay muu tooba keenaysin war ilaahay u tooba keena kobanka tukada ayaa aakhirkii ku dhawaaqay in lagama maarmaan ay tahay in la dhaqangeliyo awaamiirta ay soo saartay wilaayada islaamiga ee gobolka shabeellaha dhexe oo ka wakiil ah xarakada shabaabul mujaahidiin ayadoon cabdalla caroone asagoon ilaahay mahana qof kale ka cabsayn asagoon xamar hidiisa iyo ratigiisa u safarsan ee uusan abgaalka mid naqan ogolaa ma doonno celina lafahan saaraynaa wallaahi bilaahi tallaahi haddou waddadaas warka islaamka diido ma ismaqlayna afarta goof mahaas ku taallana cabdallow banneey banneey odayaasha nuqabada ah oo abgaal oo ballan qaada inay ceelkii maal gelshaan ayagu jeebkooda oon cabdallana loo dirin celina loo dirin walaayada shabeellada dhaxana aan loo dirinoo yidhi annagaa jeebkeenna waxaa la yska rabaa si degdega ceelkaas inay ku maalgelshaan oo ay ceelkaas sameeyaan ciddii shaqadaas la siin lahaana insha allahu annagaa soo cayamayna wabilaahi towfiiq wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh wilaayaadka islaamiga ah waxaa ka dhaca kulamo lagu heshiisiinayo beelaha xurgufta ay kala gaartay kuwaasoo qaarkood colaadooda shisheeyuu dabada ka riixayo halka warkaas aad kala socotaan waa idaacadda islaamiga alfurqaan markanna waxaad ku soo dhowaataan xubinta ganacsiga maxamed cali aadan ayaa soo gudbinaya تجارتي منبعها كتابنا المحكم ضبطها دستورنا آياته تفصلي قصيدتي بدأتها مبجلا معظمي إلهنا نثني عليه خالقا هو xubinta ganacsiga waxaan ku soo qaadan doonnaa sicirka suuqyada waaweyn ee dalka iyo sarifka lacagaha qalaad الذي بدأتها sicirka suuqyada waaweyn ee dalka maanta waxaan idinkugu soo gudbin doonnaa sicirkii ugu dambeeyey suuqa bakaaraha oo ah suuqa ugu weyn suuqyada soomaaliya saliid caddayda haddaan ku horrayno waxaa maanta jirgaankeedii la iibinayay koob iyo labaatan dollar sokorta loorkeedii kontonka kiilo waa saddex iyo labaatan dollar dhibic toddobo bariiska waxaa la iibinayaa loorkiisii shan iyo labaatan dollar halka burka loorkiisii uu suuqa bakaaraha ka yahay sagaal iyo toban dollar iyo bar baastada nuuceeda loogu iibsiga badan yahay waxaa kartuunkeedii la iibinayaa lix dollar iyo bar makaroonida nooca yaryar waa lix dollar dhibic toddobo timirta nuuceeda v a b da loo yaqaano waxaa maanta kartuunkeedii la iibinayay toban dollar iyo bar caanaha ankorka waaweyn waxaa kartuunkii la iibinayay boqol iyo saddex dollar xilwa waa siddeetan iyo saddex dollar halka bahjo uu kartuunkiisii suuqa bakaaraha ka joogo lixdan iyo toddoba dollar oomada haddaan eegno nuuceeda ugu wacan waa koob iyo toban dollar dhibic saddex markaana haddaan u weecno dhanka suuqa sarifka waxaa maanta halkii dollar lagu beddelayay shan iyo labaatan dhibic toddoba kun oo shilinka soomaaliga ah boqolka dollar waxaa lagu qabanayay laba milyan shan boqol iyo konton kun oo shilinka soomaaliga ah bixintuna waa laba milyan shan boqol iyo toddobaatan kun oo shilinka soomaaliga ah intaa ayaan ku soo gebagabeynaynaa xubinta ganacsiga wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh بمفردي أختمها مصليا على النبي الهاشمي قصيدتي بدأتها
warkii aad kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan waa naga intaa dhegaysigiinan waad ku mahadsantihiin